ciidamada dowladda ayaa howlgallo amniga lagu sugayo ka fuliyey xaafado ku yaala magaalada baydhabo ee gobolka baay howlgalkan waxaa lagu soo qabqabtay dad looga shakisan yahay inay ka tirsanaayeen kooxda al-shabaab iyo weliba hub badan magaalada baydhabo waxaa warbixinta nooga soo diray wariyahayaga mukhtaar maxamed xatoosh howlgalkan waxaa magaalada baydhabo ka fuliyey ciidamada nabad sugidda iyo kuwa booliska dowladda federaalk soomaaliya ilaa sideed qof oo dhalinyaro u badan ayaa howlgalka lagu soo qabtay waxayna saraakiisha ciidamada iyo kuwa maamulka gobolka baay ay sheegeen in sidoo kale lasoo qabtay hub kala duwan oo isugu jira miinooyin bambooyin kuwa gacanta laga tuuro iyo baastoolado mid ka mid a dhalinyarada howlgalka lagu soo qabtay ayaa sheegay inay la shaqaynayeen kooxda shabaab islamarkaana ay damacsanaayeen inay qaraxyo ka fuliyaan gudaha magaalada baydhabo maay mustafa ali axmed alala maadadkood koley lanko maarana alaabtis idislah gubeylah gobday bamklah gobday anu markin dambeyne warka madali waraysiday may haaytileeri dadyonayto ay hubwalayanhay sheegi may laray hawaal meelbataa langurijey koley horta qofka mahan unweeli hobleer qofka dadka dhan isku aqli mee an horta aqligeenagati anti gabalka gaabdorantan reedaa ku aragay taliyaha qaybta booliiska gobolka baay mahad cabdiraxmaan ayaa sheegay in howlgalka uu sii socon doono dadka meeshaan taaganoo dhallinyarada ah waxaa loo soo dhiibay bambo tii gacanta laga tuuraayey tii maxayd ramuudka lagu hagaayey iyo qalabkii lagu samaynayo oo farsamadaba macbilka ah lagu samaynayo yaa loo soo dhiibay waxaa la yidhi qaad hooyadaa ku dil aabbahaana ku dil walaalaha ku dil ummaddii soomaaliyeed ku dhammee way oggolaadeen waxa oggolaysiiye waa wax la yaab leh waa wax la yaab leh waa adinka wejigooda arkaayo waa labaatan jiryaal waa shabaab ah dhallinyaro yaryar weeye waxa oggolaysiiye waa wax la yaab leh waxaa meesha nooga soo baxday ummadda ummad maskaxdeeda yacni fiyow inaysan ahayn adinkaba indhihiinna waa ka arkaysaan qalaabta meesha taalla waad arkaysaan kusimaha gudoomiyaha gobolka baay ahna gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka shiine macali nuurow ayaa sheegay in howlgalka maanta ay ka fuliyeen magaalada baydhabo uu ahaa kii ugu ballaarnaa oo ay ka fuliyaan magaalada wuxuuna sharaxayaa shiine macali nuurow noocyada hubka lasoo qabtay guud ahaan alaabta lasoo qabtay bambagacmeed labaatan xabo antitaangii sagaal maxay ahay toole rumuud oo soddon ah iyo rasaas bistoolad oo sagaashan iyo shan xabbo ah intaas ayaan hadda haynaa runtii cadaaladaan marinaynaa annaga sida al-shabaabkaoo kale ma ahayn al-shabaabka dowladdan la shaqaynaabaan ku tuhunsannahay wax u qalaan annaga sharcigaan waafajinaynaa ninaan dembi lahaynna dembi saari mayno ciddii dembi lehna waddaa jirta oo shuruucda shuruucda la marsiin doona insha allah shiine macali nuurow ayaa dhanka kale kooxda shabaab wuxuu ku tilmaamay inay yihiin kuwo arxanlaawayaal ah wuxuuna ugu baaqay dhallinyarada shabaab ka tirsan inay ka waantoobaan dhibaatooyinka shacabka ay ku hayaan
waxaan leenahay ka waantooba al-shabaab inaad waddankiina burburisaan maadaama aydan waddaniyad ahayn oo aan dareemi karno oo arxanlaawayaal aad tihiin oo shacabka iyo maatada aad baabi'iseen waxaan leenahay weli inta rajada leh inay soo laabtaan dhallinyaradan yaryar oo ubaxii waddanka ahaa lahaa la qalday qirashada ay qirteen annaga sida al-shabaabkaoo kale ula dhaqmi mayno al-shabaab nin baa teleefon diray wax ku dilayeen howlgalkan ayaa kusoo beegmayay xilli la filayo baydhabo dhowaan inay soo gaaraan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk oo uu ka mid yahay afhayeenka baarlamaanka brofesor maxamed sheekh cusmaan jawaarey dhinaca kale kooxda shabaab ayaa maanta waxay la wareegeen deegaanka qurac joomo oo ka tirsan gobolka bakool waxa iskahorimaad kama dhicin deegaanka qurac joomo laakiin markii ay shabaabka halkaasi la wareegeen wararka ayaa sheegayay in kooxda shabaab ay halkaasi ku dileen ilaa saddex ruux kuwaasi oo ay shabaab ku eedeeyeen inay la shaqaynayeen maamulka dowladda ee halkaasi ka jiray mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhaba
haatana syria